Halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahertz. Saacadda Geeska Afrikada Bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
mahadsanid fawziya biyare ayaa haysataa dadka ku nool deegaanada faahfaadhuun galiley cawsqurun daarasalaam kurtundhooble iyo deg shariif oo u dhexeeya degmooyinka baardheere iyo ceelwaaq ee gobolka gadow kadib markii ay gureen warihii dadka iyo dunyada ay biyaha ka heli jireen guddoomiye ku-xigeenka deegaanka faahfaadhuun cusmaan axmed xasan aadan ayaa raadiyo ergo u sheegay in xaaladda biyola'aanta ah ay gaartay heerkeedii ugu adkaa isagoo xusay in biyaha hadda la helayo ay yihiin kuwa ganacsi booyado looga keeno dhinaca degmada wajeer ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya biyola'aantani ayuu sheegay inay soo bilaabatay toddobaadkii hore isagoo xusay in maamulkooda uusan xilligani awood u hayn inuu arrinkaasi wax ka qabto mashruuca maamulka dhulka iyo biyaha soomaaliya ee swaalim ayaa ka digaya in fatahaado xaddhaaf ah ay ku soo fool leeyihiin soomaaliya iyadoo roobab mahiigaan ah laga saadaaliyey buuralayda itoobiya iyo sidoo kale xilliga deyrta in roobab badani ay ka da'aan gobollada koonfurta ee dalka soomaaliya rofesor muuse shaaciye oo ah khabiir maamulka dhulka iyo biyaha ku takhasusay kana tirsan swaalim oo radio ergo la hadlaya ayaa sheegay wakhtiga hadda la joogo webiga shabeelle aad buu u buuxaa biyihiisu qarkay joogaan taasoo la leeyahay waxay biyahaasu ka yimaadeen dhanka itoobiya oo ah meesha webigu ka biyo keeno maadaama hadda wakhtiga hadda la joogo uu webigu joogo heerkii ugu sarreeyey oo gebiyadiisu soo gaaray webiga shabeelle waxaa cabsi badani ka jirtaa roobkii deyrto aan weli bilaaban in marka uu bilowdo in webigu ay biyo badani soo galaan xagga wadanka gud wadanka soomaaliya gudihiisa iyo weliba roobkii oo weli ka socdaa buuraleyda sare ee etoobiya biyaha badanoo isa soo biirsanaya waxaa suurtagal ah oo laga aada looga baqayaa oo farta lagu hayaa in fatahaad ba-ani ay meelo badan oo hadda nabad qabaa inay saamayso waa la qiyaasayaa in fatahaado badan oo ka culus webiga shabeelland weliba ka hadlayaa uga yimaadaan xog uruurin la sameeyey ayaa lagu ogaaday in dadka ka badbaaday cudurka ebola ee ku nool dalka guinea ay weli halis ugu jiraan dhimasho sanad gudihiisa marka ay ka soo baxaan isbitaalka dadka ayaa la sheegay inay wajahayaan halis ah in keliyahooda ay waxyeello soo gaarto baarayaasha xogtaani soo saaray ayaa waxa ay baaritaan ku sameeyeen dad ka badan kun iyo boqol qof oo ka badbaaday cudurka tan iyo sannadkii labada kun iyo tobanka konton iyo sagaal qof oo ah kuwii ka badbaaday ayaa dhintay muddo sannad gudihiisa ah markii laga daweeyey cudurka dadka dhintay sannadka gudihiisa ayaa boqolkiiba lixdan iyo labo waxaa la sheegay inay u dhinteen dhibaato dhanka kiliyaha ah qaramada midoobay ayaa toddobaatan iyo shan milyan oo doolarka maraykanka ah siinaysa siddeed waddan oo ay ku nool yihiin dad u baahan gargaar bini'aadanimo u qaybsanaha xogeyaha guud ee arrimaha bini'aadanimada iyo isku xirka gargaarka deg dega ah mark lowcock ayaa shalay sheegay in deeqdan lacagta ah oo looga jawaab celinayo xaaladda deg dega ah la siinayo waddamada afghanistan bangaladesh burkina faso cameruun eritrea maali suudan iyo venezuela iyo gobollada dariska la'ah mark lokok ayaa sheegay in lacagtani lagu caawin doono haweenka carruurta iyo dadka baahiyaha gaarka qaba oo mudnaanta heli doono waxaa loo qaban doonaa adeegyada asaasiga ah ee ay u baahan yihiin dadka qaxootiga ah iyo kuwa gudaha waddamadaasi ku barakacay kuwa oo la liita xaalado cunno yari qaramada midoobay ayaa toban milyan iyo saddex boqol oo kun oo qof ku qiyaastay dadka gargaarka u baahan ee ku nool waddanka koonfurta kuuriya kuwa oo ah kalabar dadka waddankaasi ku nool dhegaystayaal warkii oo aad kala socoteen radio ergo waa naga intaa ciddii uu warkeenna sheegay waxa ay dib uga daalacan karaan bogga aynu ku leenahay internetka oo ah radio ergo o r g
mahadsan yahay axmed oo inoo akhrinaya warka u diyaargarooba qaybaha kale idaacadda
halkani waa redio ergo isha wararka ee arrimaha bini aadamnimada
waa tahay akhyaartana dhegaysanaysaa irga ayaad nagala socotaan maalin wanaagsan meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan idinkoo naga maqlaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio wergo dot o r g anigoo fawsiye ah ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya waa tahay dhegaystayaal intaan qodobada kale ee barnaamijka idiinsoo qabanin aan ku bilaabo hees ay si wada jira ugu luuqeynayaan fanaaniinta cabdiqaadir xasan nageeye iyo weliba fanaanada xareedo duniyo weli daad makula tegay
dhegayste waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa k e l y hal eber hal dhibic toddoba f m codka bulshada soomaalida minneabolis ee gobolka minnesota saacaddu marka ay tahay labiyo tobanka iyo toddobada fiidnimo xilliga minneabolis
dhalinyaro ku nool magaalada muqdisho ayaa lafaha geela iyo weliba kuwo kale waxa ay ka sameeyaan tusbaxyo kuulo iyo weliba waxyaabo kale oo lagu sharaxdo guryaha dhalinyaradan ayaa halkaasi kala soo baxa nolol maalmeedkooda waxayna lafaha ka soo urursadaan meelaha lagu tuuro marka hilibka laga cuno kadib warbixin arrintaasi ku saabsanna waxaa magaalada muqdisho ka soo diray cabdiwahaab maxamed saddex dhallinyaro ah oo ku nool magaalada muqdisho ayaa nolol maalmeedka kala soo baxa lafaha xoolaha oo ay ka sameeyaan tusbaxo kuulaha dhegaha iyo alaabaha lagu qurxiyo guryaha lafaha qashinka lagu daray ee dadku ay iska fogeeyaan ayay soo aruursadaan oo ay kasoo saaraan alaabahan oo ay siyaabo kala duwan u farsameeyaan cabdikariin abuukar cismaan oo sagaaliyo toban jir ah oo ay la shaqeeyaan saddex dhalinyaro ah ayaa sheegay in farsamada uu ka dhaxlay aabihii oo alaabo kala duwan ka samayn jiray alwaaxda balse arrinta ku saabsan lafaha uu isagu la yimid kadib markii baraha bulshada uu ka fiirsaday alaabo kala duwan oo qalab kala gedisan laga soo saaray anigana waxaa isku dayay maadaama dadkaas ay blastig iyo waxyaabaha noocaas ay ka sameynayaan anna maxaa haysataa oo aad ka dhigi kartaa waxyaabahan oo kale marka aan fikiray baroobo badan waa sameeyey oo sida alwaaxyo iyo markaas waxyaabo kala qoryo way i suurtogeli waasi ugu dambeynta alxamdulilah waxaan ku guulaysan laftan geelka inaan ka sameyno iyo geesaha lo-da iyo waxyaabahaas cabdikariim ayaa sheegay in uu tijaabada lafaha bilaabay sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii balse uu si rasmi ah ugu guulaystay labadii kun iyo toddoba iyo tobankii lafaha geela iyo lo-da ayay ka sameeyaan alaab ay ku jiraan jijimaha dumarka faraantiyada haateriga sigaarka iyo saxamada miisaska la saaro tusbaxyada ulasha ciidamada iyo agabka kale ee ay samayn jireen markii hore ayaa waxa ay ahaayeen kuwo ay ka samayn jireen alwaax la qoray xilligaasi oo dukaanka farsamadaasi oo keliya ay ku iibin jireen inkastoo ay weli isticmaalaan alwaaxda balse waxaa hadda xoogga ay saareen in wax soo saarkooda u bato farsamada lafaha geela marka hore meel aan kasoo qaadan jirnaa jirta oo markaas lafta meel dhuuxu lagu karinayo oo lafta dhuuxu laga saarayo meeshaa kasoo qaadan jirna laakiin hadda lafta meesha waa laga qaaday meel fogaa la geeyey meeshaasna haddii marka hadda aa aadid waxay ku leeyihiin dadka meesha joogo lacag bixi oo loorarka loorarkiiba intaan bixi markaas lacagaa kasoo siinsana alxamdulilah haddii markaas adi aa dhahdidna lacagtan ma awood isaga tagu kuleeyahay marka adi aad soo jeesanaysid dawab qaba
dhalinyarada ayaa laba ay farsameeyaan alaabta halka labada kalena ay iibiyaan dukaan ay alaabta ku iibiyaan oo ku yaala suuqa xamarweyne ee magaalada muqdisho waxa uu sheegay cabdikariin in uu ka maareeyo dhaqaalaha kasoo gala oo dhan maalinkii konton kun oo shilinka soomaaliga shan iyo toban ruux oo qoyskiisa ah macaamiisha wax soo saarkan ka iibsado ayuu sheegay inay yihiin dadka ka yimid qurbaha iyo dadka ajaanibta ah ee yimid magaalada muqdisho oo marka qaar ay kusoo xiraan hoteelada saadaam xuseen waxa uu ka mid yahay dhallinyaradan isaga oo si gaar ah u sameeya tusbaxa uu bartay sida lafaha geela looga farsameeyo sidoo kale waxa uu soo aruuriyaa lafaha geela maalmaha qaar waxaana uu shaqadan ka maareeyaa nolosha qoyskiisa oo ka kooban sagaal ruux uu isagu ku jiro celcelis ahaan maalinkii waxaa kasoo gasha farsamadan lacag dhan shan dollar waxaana uu ku kaabaa waxbarashada iyo nolosha qoyska ani ahaan waxaa farsamada ahaan u bartay si gaar ah lafaha geelka sida tusbaxyada sida loogu sameeyo sida sidadka lagu sameeyo lafaha sida miciyi geelka lagu sameeyo shaqadeeda hadda la taaganya waa lafaha geelka aan tusbax kasa horta waxaan farsamo waaye waxaan ku sameynaa toornooyin kiinooyin gacmadii gacana gacanna waa ku sameynaa oo ku habeenaa laakiin sembere waxaan laka ku sameynaa toornadan ay caawisa naan ku sameynaa lafaha geela lafaha geela waxyaala kala duwan waxa uu sameynaa sida horta shay badan waa laga sameyn karaa lafaha geela oo haddaan u helno makiinooyin oo tayale haddaan u helno waxyaala badan waxaan kusoo saari karnaa laakiin hadda la joogo lafaha geela waxaa ku soconayaan tusbaxyada saadaam ayaa maalinkii soo saara toban xabo oo tusbax ah kuwaasi oo midabo kala duwan leh oo farshaxan wuxuu u adeegsadaa midabeyntooda cilaan ay suuqa kasoo iibiyaan balse waxa uu sheegay in dadku ay jecel yihiin midabka rasmiga ee caddaanka maalintii ayaa laga iibsadaa toban ilaa labaatan shay oo kala duwan kuwaasi oo ay kala iibiyaan qiimo kala duwan sida tusbaxa oo la gado shan dollar maxamed xaaji oo isagu iibiya dukaanka waa aaba haysta shan carruur ah nolosha reerkiisa iyo waxbarashada carruurta ka soo saarta iibinta wax soo saarkan waxa uu sheegay in wax ku filan nolosha reerkiisa uu kasoo galo waxa uu horay dukaanka u iibin jiray iyaga oo wax soo saarkooda uusan soo gaarin heerkan lafaha geela ay wax uga farsameeyaan waxaana uu soo bilaabay sanadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii alaabadaas waxaa ka midan sida tusabax oo kale u badiyiin oo tusabaxna oo dadka badin kuwa turkiga iyo soomaalida bartu iyo qaarka saraakiisha kamid aan waa qaarna waa wada gataan tisaabiyan walla marba sidoo eh, marba suuqa hadba sidoo eh, mar waxaa jira ba- waxba aan bixinaynin oo dadna imaanaynin marna waxaba isdaba joog eh, alaabta soo soo badinta marna talabaada imaanaya dhallinyaradan ayaa shaqada ay hayaan ah kuwa ku qanacsan waxaana ay rajeynayaan inay sii ballaariyaan farsamadooda si wax soo saar ka badan midka hadda ay hayaan u soo saaraan cabdiwaa maxamed ibraahim radio ergu muqdisho
anigoo ah muuse shaaciye caalim haddana muddo badan nagu shaqaynaya qoladan hay-adda faw waxaan anigu hadda idiin soo jeedinayaa oo aan soomaalideenna oo dhan iyo dadkiina beeraleyda ah iyo dadka xoolodhaqatada ah ee waktiga hadda soo socda wuxuu keeni karayaa in webiyadu ay fatahaan hadda inta goorigoor tahay oo aan la gaarin weli dayrtanadii bishan inta ka dhiman haddayan daba yaaqadeedaba uusan bilaaban ee, roobku waxaan ee, u soo jeedinayaa in meel alla meeshii ay u suurtagal tahay ama awoodi karaan inay inta koox kooxa isugu yimaadaan oo qalab raadsadaan oo ay dadaalaan oo iska xiraan meeshii furan haddii ay dhacdo roobo mihigaana inay yimaadaan oo oo biyo iyo bayo badan oo xagga etoobiya ka yimaaday oo isbiirsaday markaas waxaa weeye waa fahaa- waa fatahaad weyn oo taas awoodda beeraleyda waa ka badan tahay waxaan markaas rajeynayaa ilaahay idankiisa in aad dadaal weyn ka gashaan ee maadaama aanu digniinta idiin sheegnay dadka walaalaha ee soomaalida ah ee gobollada webiyada degan in aad dadaal weyn ka gashaan sidii aad isu badbaadin lahaydeen si aad beeraha u badbaadin lahaydeen iyo sidii aad isaga xir lahaydeen biyahaas oo ay raacaan talooyinka aan usoo jeedinayno iyo macluumaadka aan siinayno oo ku saabsan xaaladda webi uu ku sugan yahay roobka gu- deerta oo soo socda ee suurtagalnimada een, fatahaadaha ka iman kara labada webi juba iyo shabel
waa hagaag dhegaystayaal waxaa inoo soo socda mashruuca maaraynta dhulka iyo biyaha ee soomaaliya oo sheegay in laga cabsi qabo in fatahaado ay ka dhacaan soomaaliya maadaama la filayo in roobo mahigaana ay ka da-aan gobollada koonfureed ee dalka iyo weliba dhulka sare ee dalkaasi itoobiya balse marka hore waxaad kusoo dhowaataan wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada gurceel islamarkaana ah gabyaa ayaa waxaa magaaladaasi kula kulmay cabdirasaaq haajirow oo ergo halkaasi uga soo warrama wuxuuna kala sheekaystay balgabayadiisa haddaba waa kan axmed faaruuq oo isagu ka jawaabaya su-aalaha uu weydiinayo wariyaha radio ergo Een, horta een, curiska waxaa keenta baahi tusaale ahaan qofku waxyaaba een, hadalka caadiga ah ama tiraabta hadduu ku dalbado uu ku waayey een, suugaantan ama waxaan la sheegana waa dareen cabir marka laba kun toban iyo lixdii baan u baahday dareenkayga ah oo markaas een, war haddii aan ku sheego socon waayey in aan suugaan u maro dabcan jacayl iyo wadinayo isaga badnaa marka een, horta een, fariintaydii koowaad een, horta weligay waxaan aaminsanahay inaan wax curi karo een, markii koowaad waan wax isku dayay hadda ma xasuusto shan iyo tobankii ahayd aan jeclahay een, gabar aan asxaab ahayn ayaa ayaa waxay itustay sawir ay kula jirto qof ay ii sheegtay inuu qoraa yahay sidoo kaleetana hal abuur yahay marka anigoo rabo inaan caddeeyo inaan anigu rabo haddayda intaasba karo ayaa waxaa jirtay ti hadda aanan xasuusan laakiin gabadhii aan ku ammaanayo xoogaan iska qardoofa qardoofa laheedo waxa waaye jajabkeedu badnaay kabacdi lix iyo tobankii ayaan mid kamid a habeenadeyda inta war laiga maqli waayey waxaan go-aansaday inaan wax isku duduwo kabacdi marka een, ma jeclaysan suugaantaas oo kale sheeg inaan kaydiyo oo anaaba ka xishoohayay kabacdina marka suugaan kale oo wadani ah waan ku bilaabay muddadaas kabacdina waxa waaye qof wax tirayaa noqday siad sheegtay inaad hal abuur noqoto baahi baa kugu dhalisay badanaa een, maxaad ka hadashaa ama hal abuurkaaga maxaad uga hadashaa axmedow
Een, horta een, qof walbaba een, jawiga u jooga ayay ku xiran tahay hal abuurka bulshadaas markaas kula joogta waxa ay fahmi karto unbaad uga hadli kartaa marka aniga een, waxay u badan tahay maansooyin badan oo naflahadal ah oo jacayl ama dhiirigelin ama maansooyin la xiriira waaqica dalka ka jira
waxyaabaha aada markaa curiso ee aada dadweynaha gaarsiisay maxaad nooga sheegi kartaa ood dhihi kartaa waxyaabahaasa ka mid ah
wararkii ugu horreeyey maansooyinka aan curiyey waxaa kamid a maanse la yidhaahda garasho oo wadani ah oo aan islahaa soomaalida garashadeedii ayaa wax iska dhimeen marka la eego meesha ay soomaaliya ku taalo iyo duruufaha jira marka maanse waxaa jirtay dhahaysa aniga isgareyfoo garan waaye xaajada aniga isgodonshoo gabaahiir kusoo haray anigaaba garashiyo go-aan layga waayo garan waayo hoosha ilan gabalkii uu dumay ninkaan tala golfaynin garaadkiisu dheerayn hadba gebi ka dhacaye iska geejin howlaha guulhirasho dhaafee ana garawsan hadimada abadkiiba gubashiyo uu ku waari kaga maraan marka halkaasa waxaa kasii bilaabanaysa gocasho aan yacni soomaalinimadii iyo soomaalida dhibka haysto iyo asal inay u tahay dhibka haysta inay iska garan soomaalidu halkaasaan kasii aada marka axmed xaggee u marsiisaa hal abuurkan iyo waxyaabahan aada coreyso bulshada sidee u bandhigtaa
horta hal abuurka soo bandhigidiisa waxay ku xiran tahay hadba bulshada kugu hareereysan dareenka ay waxaas u hayaan marka hadda badanaaba dadkeenan dhalinyarada ah waxaan isticmaalnaa social mediaha marka badanaa qoraal haddii aan ku gudbiyo oo itixdu ay qoraal ku faafto waxaa suuragal ah inaana u baahan inaan duubo halkaasna waa uga hara badanaa dabcan waxay ku xiran tahay bulshada isku imaanayso tusaale ahaan dhalinyaro asxaab aan nahay oo hal abuur ah waxaa suuragal ah mar ama shan ka badan ama laba qof ama saddex qof ama toban qof ah markaas oo kaleeto waxa aan ka hadlaynaa un waxay u badan doonaan suugaantaas kabacdina waxaan wadaagnaa maasuin aan isla naqaano ama qof lagu ogyaho la yidhaha warniyow maasidii maansiiblaad hadda ka hor qoraalka aan ku arkay noo faahfaahiyo kaleeto marka meelahaas oo kaleeto waan ku gudbiyaa
waxaad ii sheegtaa marka aad bilaabaysay hal abuurka fikrad nocee ah ayaad ka aaminsaneed ama dadkii ka horeeya haddaad hal abuurkooda dhageysatay fikradaadu siday ahayd bilowgii hal abuurkaaga
horta wax walba markaad bilaabayso in waxay leeyihiin culeyskooda hal abuurka la sheego ee hibada ah waxa waaye qofku inuu jeclaado sugaanta deeto adigoo socdaa waxaa laga yaabaa inaad maanso amaba tix dhamaystiran maskaxdaada ay kusoo dhacdo ay maskaxda kuu sawirto kabacdina markii aada fadhiisato aada weydo waxaana u sababahan qabaa anigu dhegtaada iyo afkaagoon isbaran codkii maskaxdaada ku jiray oo inta soo baxay dhegtaadu qabatay aada caadi u sheegi karto marka caqabadii ugu weynaa waxay ahayd markii aan raggan asxaabnahay sugaantooda arkay sugaan badan dhegaystay habdhici maasada sheeg aan fahamsanahay baa kabacdi dareenka siduu igu jiray quruxdiisa iyo sida aan u qorayo baa farqi weynaa udhexey jiray marka hadda alxamdulilah waxa waaye inkastoonan hadda nin abwaan buuxa ama hal abuur baraaye ka dhacda aanan ahayn dareenka hadda sida aan u damco waa u turjuma karaa marka caqabadii igu weyneed waxay id keliya dareen aada u qurux badan oo igu jiray markaan islaa wax ka sameey intii dareenku ahaa in ka yar inaan sugaanta markaas aan curi ah ay noqoto marka caqabadii ugu weyn midaasay ahayd
waxyaabaha aada curiso ma waxyaaba malawaala oo maskaxda kaaga soo dhacayba mase wixii waxa isho qabato ood markaas tiraahda waxaan alele waa fikrad in bulshada loo bandhiga ay tahay waxa aada curisa hab noocee ah oo
nin curisku waa badan yahay mar waa dareen adiga kugu jira mar waa dareen dadku ay kula wadaagaan waxaan muhiim ah inaan isla fahano sugaantaan la curiya waa dareen cabir marna waxaa suuragal ah wax inaad jeclaatid qaabka tusaale ahaan annagu hadda reer magaalaan nahay dhalinyarada magaalada joogtaan nahay markii aada rabto inaad wax u sheegto mararka qaar inaad isku daydo waxyaabihii ay barteen haddii dadkaanu ixtijaadooda yaqaaneen oo attraction kamidkaasi u taqaano oo aad rabto gabar inaad u sheegto inay kusoo jiidatay maase waxaa jirta dabcan qaabkaas u dhacaysa oo aan cufisjiideedka gabadha ku tusaalayn waa isoo jiidatay ama waa qurxoonta intaan dhihi lahay geel iyo gamaan iyo intaan baadiye la aadi lahay waxaan is iri bal wax iyadu hadda ay fahmi karto oo wax jeeta tusaale ahaan gravitational forciga waxaan la yidhaha kaleeto bal tusaale ugu soo qaado dabcan waa iska malaa awaal marka maasadaas oo kaleeto dabcan waa iska maansooyinka casriga ah waxyaabaha yacni markaas dadku ay fahmi karaan ah markaas dareen gaara ma uusan jirin laakiin anaa waxaan jeclaystay humaagaas ah gravitational forciga ama cufisjiideedka iyo si dadkeena si u fahmayaan ee markaan arko qof dhaliilaya ee sugaan run haddii lagu ammaano uu fahmi waayo ka cabanaya baa waxaan isiri lacalaba haddii maanta gabar inta aada aragtay aada ka hesay aada ka daba dhacday ku jir maxaad ii daba socotaa maxaad dhihi kartaa marka ma sidaas waxay dhahaysaa inuu cirka aada jiicu dabcan geedkan jiica layidhaha waa naqaanaa waa geed aada u dheer qoraxda jirideeda gaaro waxbaa jira taakadiida kismada juqraafilayda ayaa tiri waa jawaabaya qof baa jirta sheega jiidad oo dadkan juqraafigu waxay qabaan qofku hadduu rabo inuu aada isaga dheeraado ama geedku iska dheeraado yani jiidadka waa inuu ka baxa awood waa inuu helaa yartoy aniguna jadaalo jaleeca quroonku eegay la iidid jeesadkiiye waxbaa kugu jira ijiita marka ayadaas waxay fahmi kartaa gravitational force way taqaanay ofis jiidad way taqaanay marka ayadiina in la yidhaha waa isoo jiidatay dabcan ma diidayso
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliga garan karo wey ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
wahagaag dhegaystayaal iminkana aanu wada dhegaysanno hees ay qaadayaan hoballada waa beri heestani waxay ku saabsan tahay farta soomaaliga waxaana la qaaday xilligii uu socday ololihii farta soomaaliga ama barashada dadka reer miyiga ah loogu sameynayay xilligii dowladii dhexe ay jirtay waxaa ku luuqeynaya gobolada waaberi
midigta laba goobo bidixdana far lagu beeday sa'du waxaa la moodaa ama lagu tilmaamaa iyadoo laba garley taagan jaadu waxaa la moodaa lool bidix u jeedo afka jeeda xagga cirka dhibic lagaga jooje xa'du waaba laanqeer xariijo ma isdhaafoo tuugna kaama xadi karo da'du qaanto weeyaan docda bidix u jeede raada dayaxa ka caddee
ra'du way rogrogantaa sida raadka gorayada oo aanay raadka dheer tahay sa'da waxaad ku garataa dhexdu siriiq yar weeyaan surkeedu iyo salkeedu midba geesu seexdaa ga'du waa garaanaan afka laysu geyno qadh yar hoosta kulahoo isgodaysa weeyaan caada waxaad ku garataa bishoo caawo koowo soo caano shubatoo caawo dherda weeyaane fa'da garo oo ii sheega
uhagaaji buuga oo qalinka uhagaaji buuga baadalahoo tilmaanteed oo tilmaanteeda
sacda waxaa la moodaa ulaan sii fuq buurayn oo fiican oo bakoorada farna dhexday ku leedahay qacdu waa boqool xidhanoo kuntunta hoosta qabataa ka'du waa kabaaluun kulmo kala yar jeedaa dhexda kaga kulmaane miyaa laguba ka haya la'du liid yar weeyo salku mudugu leexdee ma luntee ha moogaanin aan maqlee ma ii sheeg
dadka jooga magaalooyinka dhuusamareeb guruceel iyo matabaan waxa ay raadiyow erga ka dhegaysan karaan maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo mawjadda f m ee raadiyow galgaduud
waa hagaag dhegaystayaal weli erga ayaad nagala socotaan idinkoo naga maqlaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid a f m-yada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio ergo det o r g mashruuca maaraynta dhulka iyo biyaha ee soomaaliya ayaa sheegay in laga cabsi qabo in fatahaado ay ka dhacaan soomaaliya robo mihigaan ah oo la saadaalinayo awgeed mashruuca maamulka dhulka iyo biyaha ee soomaaliya ee swaalim ayaa ka digaya in fatahaado xaddhaaf ahi ay kusoo fool leeyihiin soomaaliya iyadoo roobo mahiigaan ah laga saadaalinayo buuraleyda itoobiya iyo sidoo kale xilliga dayrta in roobo badani ay ka da-ayaan gobolada koonfureed ee dalka rofeor muuse shaaciye oo ah khabiir maamulka dhulka iyo biyaha ku takhasusay kana tirsan hay-adda iswaalim ayaa reediyow ergo uga waramaya arrintaasi dayrta waxaa ilaahay roobkeenana siiyaa ayaamaha ugu dambeeya bilowga ama dhammaadka dheh dhammaadka bisha sebtembar dhammaadkeeda ama oktoobar bilowgeeda ilaa iyo bisha novembar ama wuxuu gaari karaa maalmaha ugu horreeya oo december hadda waktiga hadda la joogay sanadka kan hore waxaan usoo aragnay gugi gugi meelo badan buu ku yaraa roobku dibdhacna waa sameeyey meelo badan baa markaa haddii waxaa dhacay in dalagyada ay xumaadeen meelo badan oo uu roobkaas uusan si wanaagsan ugu di'ina abaaro ayaa soo gaaray meelo badanna fatahaado ayaa ka dhacay hadda oo waktigii deerta la joogo waxay saadaasha ay sheegaysaa oo xagganaga hay-adda yada faw ay saadaasha la hayo waxay sheegaysaa in xilligan uu aada biyo badan u yeelan doono roob u lahaan doono u qoyanaan doono meelaha badankooda meelo kalena uu caadi noqon doono waase laga yaabaa in haddana ay maalmuhu noqdaan maalmo qoraxdu ay kulushahay na taana waa laga yaabaa waxaa kaloo jira in roobabkaasu dhulka ay aadka ugu badnaan doonaan ay noqon doonto gobollada koonfureed gobollada dhexe iyo qaar badan oo ka mid ah gobollada waqooyi sidoo kale waxaa roobkaasu aada u saameyn doonaan oo aada uga dii doonaan gobollada buuraleyda sare ee etoobiya halkaas oo ay ka yimaadaan labada webi jubba iyo shabeelle oo soo gala soomaaliya marka waxaad arkaysaa oo kale qeybaha waqooyiga ka tirsan sida gobolka awdal iyo waqooyi galbeed iyo qeybo ka tirsan gobolka togdheer iyaga waxaa la filayaa roobku inuu caadi noqdo ama uu ka yaro hooseeyo sida caadiga
waa garta waa sidee xaaladda webiyadu
wakhtiga hadda la joogo webiga shabeelle aada buu u buuxaa biyihiisu qarkay joogaan taasoo la leeyahay waxay biyahaasu ka yimaadeen dhanka etoobiya ay ka yimaadeen oo ah meesha webigu ka biyo keeno sida la ogyahayna boqol kiiba sagaashan biyaha webiga jabeelle uu sido u keeno waxay ka yimaadaan dhanka etoobiya soomaaliya gudaheedana boqol kiiba toban baa la qiyaasaa inay biyu ay kaga soo biiraan webiga hadda jooga gebiyadu jooga meelo qaarkood wuuba ka fatahay meelahaas oo ah meelo gebiyadu ay ka furan yihiin oo waddanka ka tirsan gebiyadu tir ahaan jaban marka la eego waxaa webiga shabeelle ku yaalla ilaa qiyaastii soddon iyo sagaal meelood soddon iyo sagaal xagga webiga jubbana ay ku yaallaan afartan iyo shan meel meelahaas jaban hadda qaarna biyey sii daayeen hadday tahay webiga shabeelle kuwa jab kuwa jubbase weli war ballaaran lagama hayo siiba magaalooyinka beledweyne jowhar iyo balcad kuwaasoo iyaga badana hadda ay ka jiraan meelo furaa oo hay-ad iyadu ay xidhay kuwaas waxay weeyaan sagaal iyo toban meel oo jabnaa kuwo badan ama faraha lagu haya lagu hayaa ama weli waxay sugayaan in la xidho
brofesor meelaha uu hadda ka fatahay waa meelehee
hadda waqtiga hadda la joogo webigu wuxuu ka fatahay laba goobood oo ku taala degmada mahadaay mid waxaa la yidhahdaa tuulada waa duduble midda kalena waxaa la yidhahdaa calaaq calaaq labaduba iminka waa furan yihiin waana fataheen biyayna ku shubeen dhulka welina lama xirin dhinaca buulabardi waxaa jira iyadana shan meelood oo gawgiisu ka gebiyadiisu ay ka furan yihiin arrimahaas aan soo sheegnay maadaama hadda waqtiga hadda la joogo uu webigu joogo heerkii ugu sarreeyey oo gebiyadiisu soo gaaray webiga shabeelle waxaa cabsi badani ka jirtaa roobkii deerto aan weli bilaaban in marka uu bilowdo in webigu ay biyo badani soo galaan xagga wadanka gudihii waddanka soomaaliya gudihiisa oo boqol kiiba toban uu ka heli jiray maxaan ku rahdaa biyaha weli kusoo biira iyo weliba roobkiiba weli ka socdaa buulaleyda sare ee etoobiya biyaha badanoo isa soo biirsanaya waxaa suurtagal ah oo laga aada looga baqaya ah oo farta lagu hayaa in fatahaad ba-ani ay meelo badan oo aan hadda nabad qabaa inay saameyso marka fatahaad ka badan fatahaadii hore la arki jiray baa la saadaalinaya waa la qiyaasayaa in fatahaado badan oo ka culus webiga shabeelland weliba ka hadlayaa in aada fatahaado badan uga yimaadaan juba ilaa hadda tafaasiil badan lama hayo
su-aal halka aan kaa weydiiyo doctore marka maxaa dadkii gudaha la gudboon oo ay hadda qaban karaan
badanaa dadka beeraleyda iyo dadka xoololeyda ah oo deegaanka degan isku si uma dhaqmaan marka ay timaado biyahan fatahaadda ah ee imanaya sidii looga talageli lahaa xoololeydu waxay mar walba isku daydaa inay aagga webigaba ka guurto oo tagto meelo ka fog oo uusan biyahaas biyahaas aysan soo gaari karin halkaasayna markaa isku soo badbaadiyaan waxay dib ugu soo laabtaan markii maxaan ku raha aagga ay joogeen daaqu ku yaraado oo ay jiilaan noqoto oo ay yimaadaan aagga webiga halkaasoo ay isleeyihiin meelihii fatahaaddu ay ku dhacday waxaa ka waxaa ka soo baxaya markii biyuhu ina uu dhulku liqo qaarna ay umibax cirka sare u aadaan in ay markaa heli karayaan caws fara badan iyo daaq fara badan marka iyaga danbayba u tahay oo ayago ay daaqsadaan lo-dooda sida badan gobollada webiyada waxaa aada loogu haystaa lo
waa garta
marka haddii ay saas noqoto dadkaas waxayba leeyihiin allow fatahaadani annaga waktiga soo socda ee jiilaalka waxayba noo keenaysaa barwaaqo caymo inay ku caymo inaan ku caymo baxno waa garta ay noo keenaysaa hase ahaatee dadka beeraleyda ayaga maslaxadooda iyo xaaladooda waa ay ka duwan tahay kuwa ola dhaqatada ah qoladan beeraleyda ah waxay isku daydaa mar walba meeshii furan ama inay xiraan hadday awoodi karaan oo ay kooxkoox isugu yimaadaan webiga gebiyadiisa ay iska xiraan hadday kari karayaan haddaan dhibaato kale iyo dhaqaale yari iyo maxaan ku rahda awood yari aysan iman waxayse u kala baxaan laba qolooyin gacanta iyo qoryo ay taageen oo ciid iyo jawaano ay ku gureen dhulka meeshaa ku xira qolooyinna waxay isticmaalaan cagafyo carituur sameeyo oo gebigiiba taa u xira bay isticmaalaan hadbana taas waxay ku xiran tahay sida sida dadku u kala dhaqaalo badan yahay ayay ku xiran tahay waa garta waxaa jira mararka qaarkood haddii awooddu ay qaarkood ku yar tahay in hay-adaha caalamiga ah hadday tahay n g o yaal hadday tahay hay-ado kale ay gacan siiyaan ay gacan siiyaan ama ay dowladda soomaalidaba ka helaan gargaar lacageed iyo qabanqaabo iyo dadaal ay ka helaan waa hagaag dhagaystayaalkaasi wuxuu ahaa brofesor muuse shaaciye oo khabiir maamulka dhulka iyo biyaha ah islamarkaana u warameeyey wariyaha reediyow ergo maxamed xasan
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini aadamnimada
waa hagaag saaxiibadana dhagaysanayo oo iminkana kusoo dhowaada sheekada lama huraan oo qayb ka ah barnaamijkeenna madadaalada ergo oo maalinta axadda ah dhegaysataan
xaaladaha nolosha soomaalida haddii ay noqon lahaayeen nabadda bulshada caafimaadka waxbarashada dhaqancelinta dimuquraadiyadda dowlad wanaagga iyo dibudhiska waxaa soo saaray raadihii la oran jiray irin ee wakaaladda wararka qaramada midoobay u qaabilsanaa arrimaha bini'aadamnimada magaca sheekadu waa lama huraan waxay ka hadlaysaa burburkii ku dhacay qaranweynihii soomaaliya kadib dagaaladii sokeeye ammaan darrada baahday kala dambayn la-aanta qaxa dhaca iyo kufsiga sheekadu waxay astaan midnimo u qaadanaysaa tuulo qayaali ah oo ay ugu magacowday tubcaano oo loola jeedo tuulo barwaaqo ahayd oo ay dadka oo dhani ku wada noolaayeen iyada oo dadka aan loo kala xigsanayn qabiil iyo koox mana ahayn mid leh ciidan iyo hub waxay dadkeedu ku wada dhaqmayeen xeerar ay isla ogol yihiin tuuladaas waxay noqotay mid laga qaxo oo dadkii nabadda ku wada noolaa midba meel u jihaysto koox hubaysan ayaa halkaas waddo ka dhigatay dadkii deegaanka degganaana u diiday in si nabad ah ay u degganaadaan dadkii tubcaana ka qaxay ayaa dhibaato kala kulmay meelihii ay nabadda bideen waxaana ay bilaabeen in dib ay ugu soo noqdaan tuuladoodii si nolol cusub ay halkaa uga bilaabaan sheekada lama huraan waxay dadka u bidhaaminaysaa sida loogu baahan yahay lama huraanna ay u tahay iskaashi wadajir walaalnimo cadaalad iyo isqadarin taas oo keenaysa in dadku ay higsadaan nabad iyo horumar
iskeen baskii haye haye haye hala dhaqsado hala dhaqsado hala dhaqsado cuntada iyo weelasheedii hala diyaariyo cabitaan iyo cunto ayo shaqaysaa waa dhargaashacaada waa qadaa heleley hooyo wax walba soo daadi wax walba hilibka ariga caanaha geela soo daadi haye hala soo dogo hala soo dogo waa tan makhaayadda ugu cuntada wanaagsan dhaqsaha loo qadeeyona dhaqsaha loo qadeeyo ay hala qadeeyo war meesha tani tubcan waa meel kala socota sidaan uma malaynay anigu weligay ma imaan laakiin waa meel kala socota tubcan weligaa maad socon miyaa waa dan la helay helaley helaley ilaahay baa mid kale ayuu furaa
meela jooqo haye cali baashi haye balka waran tubcaana inta aad maqneed maxaa isbedelay duubow aniga mar horea igu dambaysay tubcaano laakiin tubcaano janna waaye wax badanna waa laga qaban karaa duubow alla ilahay rooblana waa kanaa marka waa cali baashi صاحب اسكور قال لهم كسارس الحمد لله روب لو وصل لافته الحمد لله صاحب ولا واسيسي واحد اسبدل مرها إنك الصوع أدنى وينيت وأدنى قراءة شفت واقع يري هدنا واحد اسمها واقع بوبي لكن واسيسي مرها وقربها هي الراحة الفراحة بدنا تكون شفت
روبلو adba ma iga yeeraysatid aniga adiga waa is ogeen markiiya yareen in adiga sambuuska aa iga xoogi jirtay laakiin dad badan aa umalaynayaan oo qurbaha markay aadaan inay raaxa taallo rooble qurbaha raaxa ma taallo dhib kalaa yaallo
haye kabtanka bal intaana u kaadsoon isoo socodsiiye aan xaafadda aadnay marka hore aan qadayno waxaan joognaa makhaayadii ugu fiicnay tubcaana horta wax cunan caloosha gelin maya maya qada maanta gurigaa nogula diyaariyey waana nala ka sugayaa ee aanu wada aadna oon soo wada qadayn maya dhuubow saasaa dhihin haddaba makhaayadda waata waa joognaa makhaayadda markaan cuntada koconna tartiibkeen aan u badaxno cali baasho waa wax loogula talagalo weeye reerkii oo dhan baana sugaya waa nalaka warhayaa ee aan aan wada soconno jigrana waa kan alla ileh waryaaya wallaahi aanin maqnayn raggi waa iskeena war bal warraba ninkanana ma ninkii aan sugayno cali baashi ahaaba haa haa barasho wanaagsan jigrow barasho wanaagsan
haddaan anagu meesha aad nooga tagteen baanu weli taaganaa wax iskaga haya bedelay bale waana kaas barti aad nagu ogeyn meel ugama anaa dhaqaaqin ee justo aniga beri hore aan dhulkan ka tagay wax badanna waan ka maqnaa dadkii hore u joogi jirana hadda waxaan u malaynayaa badankood inay dhulkan ay ka qaxeen warheedhe dad badan baa meeshaan ka tegaye adigu maxaad noo wadaa hadda adigu maxaad noo sidaa iska daa wixii tegay iyo wixii yimid iyo calxaasil adigu hadda maxaad wadaa jigrow kollayba aniga haddaan imid wixii aan wada ama wixii aan sido kollayba waa iska arki doonaa laakiin waxaan u malaynayaa haddii aad gacanta u geshid dad aan garanayo oo isku sheegay inay yihiin madaxda tubcaanood wax lagaa faa'iidahayaaba iska yar markaad gacanta kuwaa u geshid maya maya maya jigra saasaa dhihin talada dadka oo dhan ay ka dhexaysaa wax aniga keligay oo ii gaar ah ma aha ama adiga keligaa ku gaar ah waa naga wada dhexaysaa haa bal waayahay anigu waa idinka sii tegayaaye dib baan iska waraysan doonaa calibaashiw waayahay waayahay waayahay jigrow dib baan iska waraysan doonaa aniga laakiin waa yaabay dhuubow ninkan muxuu ahaa ii sheebo calibaashi adigaa dadka kala baran doona waa kadeed iyo dhib iyo kac dhib unbuu ka shaqeeyaa markaad aragta ninkaas juura sadiyo idinkoo ii sheegin aan aniga gartaba indhihiisa markaan fiiriya qofka baricolosa hadduu yahay waa ka cabsanaya ma ogtahay waaba dareemin ninkaan aniga waa yaab jigre salaamta qofka uu salaamayo iyo hawshiisaba waa isku hal mar asiga iyo odayaasha waxaan kuu sheegay calibaashi asiga odayaasha iyo waxgaradka dhammaan tuulada dhib weyn bay isku qabaan cajiib waay cajiib cali baashi iyo dhuugow aawe ninkaa warkiisa naga daaya waa isku dambaynaaye ina keena hadda xaafadii baa nalaka sugayaaye waa hagaag waa hagaag waayahay waayahay waayahay ninkan aninka ninkan waxa weeye maaragta
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam wacalaykum asalaam raggii baa yimid waa farxad waa barwaaqo soo dhawaada soo dhawaada ma sha allah adeer faarax miya dadka waa isbedelaynaday adeer faarax ma sha allah yuran adeer adeer waxaa la soo maray ma waxaa la isbedelinba wax yarnama soo marin adeer sureere sureer kaale aabbo kaale kaale aan ku baraya wiilka cali baashiha waa kane
barshona waagsan sureer sureer gabadhaada miya allah waa la iska weynaaday arag meesha waa gabadhaya sureer sureer aabba shandada ka qaad calibaashi kowdhe ee qolka aan ugu talagalna jiifkiisa u gee shandada laba shandada ha calibaashi ina soo fariisiya geedkan hoostiisa oo gogasha naloo dhigay oo soo fariisa kaale soo fariisa halkan maa sha allah geedkan hooskiisa yaaba heli karo meesha aan ku noolnahay waa arkaysaa shimbiri iyo waxaad maqlaysaa geeda beerahan aniga goormaa igu dambaysa adeer faarax halkan ee qadada nagula siinaya kowdhe halkan aan joogayna qadada nagula keenaya bal aan yara sugna qadadii markaan qadayno adeer faarax iyo dhuubow waxaan rabaa albeerga in lay raadiyo aan ku nasto intaan inta joogo
war hoteelka aad sheegaysa calibaashi oo xagguu ku yaallaa inkastoo tubcaan aysan ahayn hotel haddana waxaa laguu goglay meesha laguu goglay oo laguu diyaariya haddaad arki lahayd ama ay arki lahaayeen kuwa dalxiisaga habeenkii waxay ka dhiibi lahaayeen boqolaal dollar dhuubow cajaa'ib aad leedahay maxaa ka wadaa intee lay diyaariyay ii sheegba rooblow anigu ninkan ilaa airbortka waxaan usoo sheegaya bal u sheeg markaa wuxuu ka wadaa dhuubow wuxuu ka wadaa aqal soomaaliga iyo mudulka ku sugayo adiga lagu diyaarshay sasiyeergii kaneecada baahiyada alaabta lagu goglay wax kasta oo hoteel lagu magacaabo isaga ka ficnaan doona roblow taas wax la heli kara ma aha caalamka saas maba laga helo meel cajiibaaba ii diyaarisanaadeer cali baashi reerka ayaad marti u tahay martigelintana waa tii abid soomaalida ku fiicnayd waa gartay adeer aabbow qadadii diyaar bay idin tahay kaalay qadeeya iska fadhi adeer farax aniga ayaa qadada keenaa iska fadhi iska fadhi war faraxalku waa kana faraxalku waa kana faraxasha war faraxasha faraxasha waatan qadadii ee xeeradan barxadda u dhig hilibkiina anaa soo sida oo waxaanoo dhan yaa cunaaya dhuubow adeer faarax see waa idinka toban geel maa qasheen maxaa iska caadiye cali baashi reerka ari badan baa u jooga waxaana lagu talagalay inta aad joogto maalin walba in neef lagu qalo maasha allah adeer faarax wax la heli kara ma aha sida aa ii soo dhawayseen aniga ma hilmaamaya intaa adduunka ku noolahay haye haye bismillah bismillah badarka iyo cuntada aanu bilaawno hilibkana waa kana caanina waa kuwan dhaqsada dhaqsada aan bilaawno bismillah dhuubow dhuubow soo fadhiiso haye haye inta kaloo dhiman reerkaa soo dhamaystiraya adu kaale nalaaadeer faarax waxaan ku weydinaa hilibkan iyo caanahan tubcaana meel walba iyagoo fresh ma laga helaan maxaa dhacay adeer ilaah ilaah nabad hayna siiyo lagu waa calfado nabad xumo ayaan haystay dadku badar iyo nacfiba u haysta halka ilaahay u dhigay alxamdulilah waa dharagnay alxamdulilah ilaahay baa mahad iska leh allihiina fuudiyey eena oon tiray nagana mid dhigay muslimiinta aamiin maasha allah adaaba dhameeye aniga wax kale aan dhahaayo ma leh adeer baarax iyo rooble iyo dhuubow waa ku mahadsantihiin sidaad ii marti qaadeen qadada aa ii samayseen waxaan u malaynaa qadadan mabi ani waaba seex cid meeshaydaanba jiifanaa haya haya awa cali baashi cali baashi anigu waan idinka sii tegayaa waxaan u malaynayaa cali baashi inuu uba inuu daalan yahay inuu u baahan yahay nasasho wixii wara iyo wixii howlo uu noo wadana waanu isaga imaan doonaa sidaa iyo nabadgelyo waayahay waayahay dabadeed rooble waannu isu iman doonaa haddii alla idmo waxaynu ku kulmi doonaa golaha shirarka ee unuur si looga wada hadlo imaatinka calibaashi iyo barnaamijyada u wado waaya waaya
dhegaystayaal iminkan aan idiin soo qabto sidaan hore idinkugu sheegay baa maxamed cali yaasiin oo ah wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada burco islamarkaana ah gabiyaa ayaa waxa uu gabay ka sameeyey saameynta ay isku yeesheen xiliyadan dambe dhaqankii soo jireenka ahaa iyo weliba siyaasadda sidiiq yuusuf khalaf ayaa kula kulmay magaalada burco oo waraysi kala yeeshay arrimaha ku saabsan gabayadiisa daanwaalilaahay maxamed cali yaasiin waxaa laygu noonaysaa maxamed shilke maxamed shilke basiir baa tahay waxaan jiray afar iyo labaatan sano gabaygan hidaa u leedin mise adigu isaga kaa soo duxa gabaya maya ee aabbahay iyo walaalahay iyo abtiyaashay iyo labada dacalba dee waana hibo gaara laakiin hiddana waa jirtaa waa wada gabaynaa waad hidaysataa gabaygan hadda noo tirinayso ayaanu kaa codsanay maxaad gabaygan ula jeedaa maxaad u tirisay waa maxay sababtu gabaygan waxaan u tiriyey cimaamadaha iyo waxa weeyaan dhaqanka markii hore waxaa jiri jiray dhaqan suuban oo bulshada hagi jiray waxaan arkay markaa dhaqankii oo baydhay oo guri kale iyo meel kale maray markaas taasaa igu dhalishay oo bulshadii oo dhaqankii hore ka urinaysa oo daba socota iyo iyaga oo sidii ay wax ahaayeen aan waxu wadin markaasaa ii muuqday oo igu iga keenay gabaygaas oo igu dhaliyey shay milgele baa la yidhahdaa markii hore shaygani milguul ahaa laakiin waa laga duwe gabayga shay milgele la yidhahdaa goormaad gabaygan tiris gabaygan waxaan tiriyey lix iyo labaatankii bishii hore
adigu goormaad gabay inaad gabaydo bilowdo anigu waxaan bilaabay inaan gabayo muddo iminka saddex sannadood laga joogo ma badna gabaygaygu waxaan ugu maqaalaa inaad aroosyada ka gabaydo iyo meelaha xafladaha hahey haayoo marka xilliyada dee xafladaha iyo meelaha laysku yimaadee maxfallada ah intaa yaree laga tuurtuuro waa idhaahdaa
gabayadaadu ma golokafuul baa mise waad qorataa maya ee waa golokafuul oo dee anigu marka walow aan diyaariyo oo markaan gabayga doonayo inaan si wanaagsan uga baaraandega aan diyaariyo laakiin haddaanan oo meel taagan damco inaan gabiyo ama wax idhaahdo iguma adka iguma cusbo waan odhan karaa waan idhahdaa
maxaa ka mid a kuwa golokafuulka aad tirisay bal haddaad tix ama aad gaabanno aad in yar naga maqashiisa
tix miinan le la yidhaahdo oo niman dhallinyara annagoo maalin meel taagtaagan aanu ku yaro kaftanay ayaa ka mid ahaydoo waxay odhanaysaa maskaxdiinu waxay taagan tahay mooye qoristii waxay iyaduna ka hadlaysay waxay ka hadlaysay cilmigan iyo aqoontan inaad muhindisootaan wax kale kuma mashquushaani maskaxdiinu waxay taagan tahay mooye qoristii macaluusha iyo gaajadaad mool u noqoteene waa beeyada miriidkiiyo suntaad miri taqaanaane waa soomaalida ay ka hadlayso iyada laftirkeedu dareen soomaalinimo ayaa ku jiray dee isaguna waa dheeryahay markaa waan idhaahdaa waan idhaahdaa kelmadahaas golokafuulka gabayada golokafuulka ah waad soo turtaa ahy waaye aan usoo noqono gabaygan gabaygan aad ugu magac dartay shay milgeli inta badan waxaad kaga hadlaysaa oday dhaqameedka iyo siyaasiyiinta iyo darawalladan cusub baabuurta hadda iska kaxaysta ee aynu u bixinay inagu darawal aakhirusamaan u bixinay markaa wacyigan hadda jirum baad ka hadlaysaa miya haye gabaygani dee wacyigu la jaan qaadayaa oo waxa weeye qofku markuu nabadda ka shaqaynayo haddii anficiisa iyo wixiisu ay nabadda ku xidhmaan waxa weeyaan dhibaatada iyo fadqalalada isagaa doondoona waayo dee waxbaba waanu helaynin haddii aan dhibaata imanin markaa cimaamadihii iyo sharaftii iyo shaalalkii iyo waxa weeyaan quruxdii badnayd ee bulshadu isku daba socotay dhaqanka iyo milgaalahay ayaa baydhay waqti xaadirkan aynu imika joogno waa lagu qaraabtegi waa lagu qaraabtegi marka taasaa dareenkaasaa iga dheliyey igu dheliyey in aan gabaygaa baadi doono maskaxdayda aan walba ka suujiyo isahda warban halkaa wax ka dheh waay balsimada hadda gabaygii gabaygani wuxuu odhanayaa shay milgele n shanta lagama toosiyo hurdada shaaca waa beriye shiraaqaa wuxuu dhan gaadhigii shacabku saaraaye sharcigii indhaa waxa ka riday shirarka reeraae cimaamada shagaar liyaarlada shaaleel baa rogey odayaashii shidhis baa dhulkaba shiishe waxa yaalle shafshafada qabiilkiiyo tullimana lagu shaasheeye hadba shilinku meeshuu galaa laysku shubayaae shaxaadkiiyo yaboohda adduun lagu shaqaystaae shabag lacagtan baas lagu gurtiyo shaandha loo toloye shansho hilib baruurale haddaan la isu sheegaynin oo aan qaadku sheekada ku jirin laysma shaafiye garhka labada shaash laba dadkaa lagu shirqoolaaye shuqul kale dhirtay kuma hayaan kuugu shaxayaane shakhsinimo cid kale leedahay sheer ku gelayaane inta aan shildhicin ee degmada la isku shiidaynin mar haddaanay shuuriya anfaco shaarubaha saarin oo ay shukriyayaan markay shidanta baaruuddu inay nabadda waalnugashikiiyo shuqashuqeeyaane cilmigii shullaa waxa dhigay ee sheelay loo tiriyey shabadahan aqoonta le hablahan shawray gurigooda innimadan shabaabka ah haddana shaaraciyada taagan shahaadooyinkoodii ku qadashaan badda lahaaye shandaday hareer kaga gureen sharafjabkoodiiye shuftay odayabaa wada mid aan shiinba garanayne shirkadaha waxaa taga demiin shayba soo dirae garaadkiisa ruuxaan shirrabin bere shukaantiiye shimbir ma laha maantana halkuu shaagu marayaaye shidaad kuma qabaan howlahay shuuqsadaan weliye shacni iyo wanaag male midnimo shaqa la dhaadheere bulsho yahay shucaaca lagu furee shaacir ku asqoobay bulsho yahay shuruud lagula galay shamac in loo daaro bulsho yahay shuhuudka amindida laga shaxeexaayo bulsho yahay shib tidhi ee runtana sheedda ka arkaysa shilalkuu tagaabaa wen weyn lagu shidhaystaae sharka lama dugsado meel haddaan shay milgeliyo oo leh shabshablaha wadaamaha dhaqsaha lagu shubaaleeyo waa laga shakaaraa afxumo shaadir dariseede shinni malableh caawaba haddii shiilcas laga qaaday waxaan gabayga layskama shubiyo shiinka uga jeedi halaq lama shumiyo waanadaad shalow ka tuurtaane
aad baad masantahay gabaygani waa gabay adag iminka shaqalada lambarada shacda iyo ya-da iyo waa shaqalo adag weeyaan oo inta badan gabyaaga badankiiso aanu ka gabyin maxaad udo u xulan weyday shaqal fudud sida da-da iyo ha-da iyo a-da iyo horta waa su-aal aad iyo aada muhiim u ah shiinka ya-da waa xarfaha qaliilkaa bay ku jiraan laakiin quruxda badan leh waxaan aada u jecelahay anigu xarafba xarafka uu ka yariyay fa'da shiinka ya-da giddi waa gabayaan ka wada leeyahay oo laba laba gabay saddex saddex gabay baan ka wada leeyahay ya-da miyaad ka gabayda hahey maxaa tidhi gabay waxaan ka tiriyey la yidhaahdo haddaan anigu yaab baa la yidhahdaa gabayga yaab ayaa la yidhaahdaa itiraaf yabo itiraaf yabo iyo haddii yeedhma lagu waayey bal muu odaygu yaambada bulshadan yuururta u dhiibo ayaa gabayga ka mid ahayd oo beeraha lafasho oo waxloqoda oo madaxweynaha meesha haya muina yidhaahda war mandarqiyada iyo masharafadaha qaata itiraafkan baasha loo yeedhayo hadduu iman waayey aan halkaa iska dhigne gabaygaasaa ka mid ahaa hahey markaa xarfaha waxaan aada u jecelahay suugaanta qaliilka ah ee dadku macnaha inta hibada le bahalkii meel buu galay oo waa la farabediyey farabediyey farabediyey waxaan soo barsare u yara qaad oo halkaas qaliilka ah gii
haddii aad joogto muqdisho iyo deegaanada ku dhow waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa idaacadda risaala lixda ilaa toddobada fiidnimo maalin kasta dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada